الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تلهم نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka caawa waa habeen khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddexda bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobbada barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhawaaqay guddiga gurmadka abaaraha war saxaafadeed ka soo baxay maktabka oo dhammaystiran ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobbada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah waa siday xaaladda guud deegaanka kudhaa oo maanta dagaal ay kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta bakhtiga murtadiinta oo ilaa iminka iskorsaaran xeradii lagu xasuuqay iyo duleedka deegaanka tiro maxaabiis ah oo gacanta lagu hayo wararkii ugu dambeeyey jasiiradda kudhaa iyo muhiimadda juqraafiyadeed ee ay leedahay caawa ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan qodobbada kale waxaa ka mid ah taliska ciidanka mujaahidiinta oo si faahfaahsan oga hadlay weerarkii barakaysanaa ee saaka aargudna u ahaa dhibaatada dadka muslimiinta ay u geysteen maleeshiyaadka hirdada jubbaland baaqya loo diray haraadiga murtadiinta iyo fariimahan jabaad ah oo ku socda cadowga muxuu afhayeenka ka yidhi howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay qaar ka mida wilaayaadka islaamiga iyo fariin muhiimaddeeda xambaarsan oo loo diray dadka isticmaala waddada xeebta ah ee isku xirta xaradheere iyo muqdisho haddaba maxay tahay fariintaasi barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbi doonnaa qodobbada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah donald trumb hoggaamiyaha dowladda silibiyada ah ee maraykanka oo mar kale weerar afkaa ku qaaday soomaalida kuna tilmaamay burcad waxaan sidoo kale faafreebka idinkugu hayaa muxuu yahay ujeedka yuhuudda sahayuuniyadda ah muhiimadda ay u siinayso in saldhigyo ay ka samaysato gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya qodobbadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalusay wilaayaadka islaamiga iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosaa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku dhawaaqay guddiga gurmadka abaaraha haddaba war saxaafadeed ka soo baxay maktabka siyaasadda oo dhammaystiran waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen faysal mahad soomaali bismillaahi araxmaan araxiim ku dhawaaqidda guddiga gurmadka abaaraha saddexda bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waafaqsan kow iyo labaatanka janaayo laba kun iyo lix iyo labaatan qaala tacaala ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين
kadib markii uu yaraaday roobkii deerta ee la filayey sannadkan meelaha qaarna uusan ka da'in waxaa qaybo badan oo dalka ka mid ah soo wajahay xaalad abaareed oo saamayn ku yeelatay beeralayda xoolo dhaqatada bulshada danyarta ah iyo wax soo saarka guud ee waddanka haddaba iyadoo laga duulayo arrintaas lana gudanayo waajibka mas-uuliyadeed iyo midka walaalnimo ee iimaaniga ah wuxuu maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta oo ay taariikhdu tahay saddexda shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waafaqsanna kow iyo labaatanka janaayo laba kun iyo lix iyo labaatan uu ku dhawaaqayaa guddiga gurmadka abaaraha kaasoo mas-uul ka noqonaya kow qiimayn joogto ah oo lagu sameeyo xaaladda abaaraha iyo sida ay baahiyuhu ugu kala badan yihiin deegaanada labo iskuduwidda gurmadka noocyadiisa kala duwan sida raashinka biyaha iyo daawada saddex hubinta gargaar walba oo la bixiyo inuu sidii loogu talagalay ku gaaray goobihii loo qorsheeyey afar ka warbixinta howlaha gurmadka iyo hadba xaaladihii soo kordha guddigu wuxuu ka kooban yahay culimo odayaal dhaqamadyo iyo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta waxaana mas-uul guud ka ah sheekh maxamed abu usaama waaligii hore ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose xubnaha guddiga waxaa ka mid ah kow sheekh maxamed axmed balli labo sheekh maxamed jamaal saddex sheekh cabdiwaaxid isxaaq mude maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka wuxuu dhammaan maamulada islaamiga ah farayaa inay si dhow ula shaqeeyaan guddiga una fududeeyaan howlihiisa sidoo kale wuxuu dadka muslimiinta ah oo ay ugu horeeyaan maalqabeennada ganacsatada iyo muxsiniinta ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha caawinta walaalaheena dhibaataysan waxaa ku jira ajar iyo abaalmarin weyn waana wax aan ku helayno gargaarka iyo hiilka allah qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih wa qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum ugu dambayn waxaan mar kale ku celinaynaa baaqa dadka muslimiinta inaan loo kala harin gurmadka muslimiinta tabaalaysan qof walbana kaalintiisa ka qaato allah waxaannu ka baryaynaa inuu abaarta aaran noogu beddelo allaahumma akhifnaa allaahumma akhifnaa allaahumma akhifnaa allaahumma asqinaa kaytan muqiitan marii'an naafican hayra daar caajilan hayra aajil waxaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka aayadda qur'aanka kariimka ah walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka markan iyo taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa si faahfaahsan uga hadlay weerarkii barakaysnaa ee saaka argudna uu ahaa dhibaatada dadka muslimiinta ay u geysteen maleeshiyaadka rajada jubbaland baaqee loo diray heer adayga murtadiinta muxuu afhayeenka ka yidhi howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhac qaar ka mid wilayaadka islaamiga iyo fariin muhiimaddeeda xambaarsan oo loo diray dadka isticmaala waddada xeebta ee isku xirta xaradheere ee muqdisho haddaba ku soo dhowaada shir jaraa'id oo warbaahinta islaamiga uu qabtay sheekh cabdilcasiis abuumuscab afhayeenka ciidanka mujaahidiinta alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa walaakina allaha ramaa waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasana ina allaha samiicun caliim ninkii gaal uwaasiya inaan wabadaraa weeye waraamadiiyo hootada inaan kaga wabsiin weeye sidii weer wadaal helay inaan wiifka dhiga weeye waraabaha dugaagihii inuu wabaxsadaa weeye goortuu wariijiyo inuu waada gura weeye wayaagii ka soo haray inuu haad waywaya weeye maantay oy taariikhdu tahay labada bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo waxaan ka warbixinaynaa weerar mujaahidiintu ay ku ekeeyeen jasiiradda loo yaqaano kudhaa oo ka tirsan jubbada hoose jasiiradda gudhaa ayaa ah goob istaraatiiji ah oo ku taalla xeebta badweynta hindiya waxay qiyaastii boqol iyo soddon kilomitir koonfur galbeed kaga beegan tahay magaalada kismaayo waxayna hoos tagtaa degmada badhaadhe mujaahidiintu saaka aroortii hore ayay weerar kula jarmaadeen halkaas ciidan ku sugnaa oo murtadiina oo tiradooda lagu qiyaasay hal ururiyo horin ilaahay fadligii dagaal kabacdi mujaahidiintu waxa ay la wareegeen saddex saldhig oo ay ku lahaayeen duleedka iyo gudaha jasiiradda gudhaa murtadiintu halkaana mujaahidiintu waxa ay ku gaarsiiyeen khasaare lixaad leh dhimashada murtadiinta inta hadda aan xaqiijinnay waa boqol toban iyo saddex askari dhaawaca waa afartan iyo toddobo maxaabiista aan gacanta ku hayno waa shan iyo toban in ka badan waxaa ku jira dadka dhintay saraakiil ciidan intaan magacyadoonna hellay waa ilaa shan sargaalinta dhimashadooda aan xaqiijisinay khasaaruhu intaa waa ka sii badan karaa maxaa yeelay dhaawacyo fara badan ayaa weli jira oo hawdka iyo meelaha xeebaha iyo meel walbaba daadsan oo meel walba laga soo sheegayo hubka lama tira koobi karo hubgacmeedka beekaamyadii aakayaashii r b g-ga aad bay u tira badan yihiin waxaa kaloo jira laba qori oo hubka diyaaradaha ah oo xorada ku rakibnaa oy mujaahidiintu la wareegeen dhammaan nimankaas wixii agab meesha u yaalay waa ka carareen wax ay gacanta ay ku qaateen waa yaraayeen guuldarradaas weyn ayaa allah subxaana wa tacaala dhabarka u saaray ninkii gaala caabuda rabbina gooye xariggiisa barya wuxuu gabraartaba hadduu malagu soo gaaro jahannaba inuu geli kitaab garanayaa sheegay sababta keentay weerarkan lixaad kale inay mujaahidiintu ku ekeeyaan xeradaas murtadiinta lagu magacaabo jubbaland ay ku lahaayeen jasiiradda gudhaa waa dhowr sababood midda koowaad waxaa weeye in ay saliibiyiinta maraykanka iyo kenyaatiga u yihiin gacmo indho askar iyo eeye ay ku ugaartaan sidoo kalena ay caadaysteen dilka umulaha ilmaha yaryar iyo odayaasha labo waxa ay ahayd u aargudid loo aargudayo dadkii muslimiinta ahaa ee ay ku laayeen jubbada hoose sida dhacdadii jamaame oo ay ku dileen labiyo toban qof oo birmageyde ahaa kuwaasoo u badnaa dumar iyo carruur waxay kaloo aargudu ahayd dilka marka ay u geysteen dad badan oo rayada oo shacaba oon waxba qabininoo birmageydaa ay kuna dileen deegaanka laya wayaanta oo hoostaga degmada kismaayo kuwaasoo ugu magac dheeraa nabadoonkii beesha gaaljecel ee jubbada hoose raximahullahu raxmatan waasican sidoo kale waxaa ka mid ah asbaabaha duulaankan keenay barakicinta dadka iyo cabsigelinta maatada ay ka geysteen qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose waxaa ka mid ah asbaabaha duulaankeen keenay xadgudubyada ay u geysteen muqadasaadka muslimiinta sida masaajidda dugsiyada qur-aanka iyo madaarista lagu barta culumta shareecada islaamka kuwaasoo ay kula kaceen burburin sida in ay dayuurada ku duqeeyeen madaafiic ku garaaceen qaar gacmahooda ay ku burburiyeen taasoo tusaale cad u ah cadaawadda gaamurtay ee ay u qabaan diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah asbaabaha duulaanka keenay waxaa ka mid ah baabi'inta ay ku hayaan beeraha iyo dhirta dhaxalgalka ah ee ku taalla jiinka webiga taasoo ay bilaabeen baryahan dambe in ay baraamiil waaweyn oo qaraxyo ah oo dayuurada tuurahayaan ay ku garaacaan taasoo ka dhigtay beerihii meel gabaahiriga baabi'isana dhir badan oo ummadda muslimiinta ee soomaaliya dhaxalgal u ahaa sida geedka cambaha ah oo gobolka jubbada hoose uu caam ku ahaa meelo badanna loo dhoofin jiray waxay kaloo baabi'iyeen geedka lia qumbaha mooska iyo dhammaan beerihii jiinka ku yaalay ayagoo baraamiil qaraxa ku tuurayo aan la garanayn ujeeddo ay ka leeyihiin halkaasoo ay noqotay beerihii cagaaraa inay isku rogeen meel dambas iyo dab ah oo gabaahiriga intaas horta waa asbaabaha keentay duulaanka inaan qaadno fariinta halkaan aan uga dirayna waxay tahay ciidamada huwanta ah isu soo bahaystay oo isu soo bahaystay laynta maatada burburinta muqadasaadka muslimiinta waxaan leenahay allah idankii waa idinla xisaabtami doonaa waana idinka aargoosan doonaa sida maantaba dhacday insha allahu tacaala halkaan waxaan rabaa inaan fariin uga diro nimanka murtadiinta ah ee niyu boolistii horeo burburtay haraaga ka haray ah oo jigjiga iyo dhulka u dhow laga soo daabulaayo oo lagu soo daadguraynayo gobolka jubbada hoose nimankaasoo caan ku ahaa dadka shacbiga ah soomaali galbeed inay dhibaateeyaan haddana loo soo daadgureeyey inay dadka jubbada hoose ku sugan oo shacabka ay dhibaato u geystaan waxaan leenahay horta allah subxaana wa tacaala u toobad keena toobaan idinkugu yeeraynaa waa marka koowaad haddaad toobad keentaan waxaad naga helaysaan arrimaha soo socda kow ammaan inaad dareentaan oo ammaan aad heshaan laba soo dhoweyn saddex in la idiin lacageeyo wixii qalab ciidan ah oo aad la timaadaan in la idiin fududeeyo waddooyinka aad ugu noqon lahayd ee deegaanadiinnii iyo guryihiinnii haddii aad diiddaan oo aad doorataan inaad kusii baaqi ahaataan gaalnimada waxaad naga sugtaan waa dil dagaal aakhirana cadaabka allah ayaa idin sugaaya halkan waxaan rabaa inaan uga jeediyo fariin shacabka muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan shacabka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah waxaan idin leenahay cadowga allah subxaanahu wa tacaala waa uu jabay waxaana uu ku jiraa rafashadii ugu dambaysay bifadlillaahi awood maanta cadowga uma leh dhul uu ku qabsado cudud ciidanoo maanta uu dhul ku qabsado cadowgu ma haysto maalmahan waxa ay ku soo ururtay arrintoodana waa inay duqaymo aan hadaf lahayn cirka ka soo tuurtuuraan waxayna taariikhdu warisay tajrubadu u marakacday diyaarad duqayn ay fulisay inaan dhul lagu qabsan ayaguna maanta taas ayay maciinsadeen waxaan u caddaynaynaa dadka shacabka muslimiinta ah oo wilaayadka ku dhaqan uguna qalbiqawoojinaynaa dadkaas oo walaalahayaga muslimiinta ah rag iyo dumar ciroole iyo carruurba in ciidamada xarakatu shabaab almujaahidiin uu yahay derbi ku gadaaman oo aysan dhacaynin insha allah in cadowga uu ka soo gudbo derbi adag iyo difaacna u yihiin dadka muslimiinta ah dalkooda dadnimadooda duunyadooda waxaan leenahay seexda cabsi la'aan seexda walwal la'aan waxaa idinku dayran walaalihiinna oo naftooda iyo dhiiggooda u bixinaya sidii shareecada islaamka ku dhaqankeeda usii jiri lahayd gabdhaheenna xijaaban u sidan lahaayeen xijaabka ayagoo allah subxaana wa tacaala ugu dhowaanaya shacaa'irta islaamkana muujinaya masaajiddu insha allahu tacaala say usii camirnaan lahaayeen nabadgelyada iyo amniga ka jira walaayaadka siduu usii istimraari lahaa nabadgelyo lagu naaloodana usii ahaan lahaa waxaana caddaynaysa ciidanka mujaahidiintu inay yihiin derbi adag oo cadowga dushiisa ku burburay waxaa taa tusaale u ah sanadkii ugu dambeeyey allah subxaana wa tacaala guulihii ballaarnaa oo ilaahay subxana wa tacala mujaahidiinta siiyey iyo sida cadowga uu u duuleeyey waxaana u jeedaa dagaaladii ka dhacay gobollada dhexe intaa markaan uga baxno dhacdaya tawjiiha waxaan rabnaa insha allahu tacaala si kooban inaan usoo dulmarro dhacdooyin koob kooban oo maalmihii ugu dambeeyey mujaahidiintu cadowga ku naafeeyeen bishii rajab mujaahidiintu waddada xeebta wargaadhi iyo cadala waxay miino ku burburiyeen gaari cabdibila ah laba ayaa ku dhimatay labana waa ku dhaawacantay waxaan rabaa halkan inaan uga sheego dadka muslimiinta ee ku dhaqan inta u dhaxaysa cadale iyo ceel dheer labadaa degmo midna shabeellada dhexa tahay midna galgaduud ay tahay waddada isku xidha cadale iyo ceel dheer waa go'an tahay waa waddadii ugu dambaysay oo xeebta ahayd oo biyaha afkooda maraysay oo cadowga u furaydoo keligeed ahayd mujaahidiintu waana gooyeen bifadlilaahi tacaala saacadda aan la hadlahayana cadow isku gudbi kara oo cadalo inta ka safra ceeldheera tegi kara ma jiro ceeldheer tegi karaa ma jiro waddadaasna dhammaanteed waa la miineeyey waana go'an tahay dadka reer shabeellada dhexe ee ribaalka cadale iyo nawaaxigeeda ku dhaqan oo i dhegaysan doona ama aagga ceeldheer ku dhaqan oo doonaya inay waddadaa ku safraan waddadaas waa xiran tahay laguma safri karo miinaa ku jirta qofkii asagu isku mara asagaa naftiisa ku qamaaray ha laga dheeraado waddadaas taas waxaa weeyaan waa fariin cad oo ku socota dadka isaga safra waddada cadale iyo ceeldheer u dhaxaysa dhacdooyin koobkooban haddaan kusii jirno dagaal ayaa jiray ka dhacay aagga warsheekh sida lala wada socdo dhowr xoro ay meeshaa ku lahayeen ayay mujaahidiintu ku xasmiyeen sagaal iyo labaatanka haddar bishiina dhaaftay oo rajab halkaasna waxaa weeyaan waxaa lagu soo qabtay gaadiid hub uu ku rakiban yahay cuscusub oo cabdibilayaala dhacdada kale waxay ahayd mid shabeellada hoose ka dhacday oo dhacday lix iyo labaatankii bishii toddobaad kun afar boqol afartan iyo toddoba oo bishii naga tagtay baktiga lagu gaarsiiyey waa saddex iyo toban ciidankaas halkaa lagu helay oo lagu eryoodayna wuxuu aha ciidanka gorgor la yidhaahdo dhacdada afraad aan ka hadlaydno waa dhacdooyin ku dhacday bangaraaf bangaraaf waxay soo qaaday ilaa afar weerar ilaahay fadliga afartii weerarna waa ku guuldaraysteen waxaase ugu jab badnaa oo jab qaraar dhabarka loo saaray buureyle weerarka ay ku soo qaadeen oo ka tirsan baay gaar ahaan degmada buurxakaba ka tirsan halkaana waxaa looga dilay ilaa toddoba nin oo bangaraaf ka tirsan ayaa halkaa lagu dilay oo ku dhimatay weerar habeen dheelmadu ay ku soo qaadeen sidoo kale weerar dhuumasho ah ay ku soo qaadeen aagga hargeysayare iyo nawaaxiga u dhow laabadkooda ayagana miina lagu qarxiyey waxaana lagu dilay nin lagu magacaabo ferey oo ah sargaalkii haystay sbeshal darab asaga ilaahay fadligii miino ayaa ku qarxay sidii horeyba warbaahintaad uga dhegaysateen guud ahaan marka weeraradii habeendheelmadka ay soo qaadeenna sidaasaa loo fashiliyey khasaare lixaadlan dhabarka loogu saaray haddana waa loo diyaarsaya insha allahu tacala intaasi in ka badan ayaa dhabarka loo saari doonaa hadday isku soo dayaan mar dambe inay deegaanada muslimiintu ay ku sugan ay soo weeraraan ugu dambayn halkaa waxaan rabaa inaan baaq uga jeediyo ama fariin uga diro mujaahidiinta ilaahay dartiisa u jilib xiran waxaan leenahay jasaakum allahu khayraa wa axsana allaahu ilaykum walaalayaal waxaan idiin dardaarmaynaa inaad sabartaan cadowga la sabartantaan cadowguna waa liitaa ee inaad israacisaan idinkoo raacaya qorshayaasha u degan ciidanka ee la idinkaga fadhiyo inaad fulisaan labo ogaada waxaad dayr u tihiin dadka muslimiinta ah diintooda dadnimadooda duunyadooda dhammaan idinka ayaa waxaad u tihiin dayr adag oo ku dayran sidaa daraaddeed waa inaad hariya hameenba u u taagnaataa sidaad cadowga u naafayn lahaydeen can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala mara rajulu min asxaabi rasuuli lahi sal ly slam bishicbi fiihi cuyeyna bishicbi fiihi cuyeynatu min maain cadbah faacjabathu faqaala low ictasaltu nnaas faaqamtu fi hada ashicbi walan afcala xata istaadana rasuulu llahi sal lay wsalam fadakara dalika lirasuuli lahi sal lay wsalam faqaala laa tafcal faina muqaama axadikum fi sabiili illahi afdalu min salaatihi fii beytihi sabciina caama alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum wayudkhilakum aljanna uqsuu fii sabiili illah man qaatala fii sabiili illahi fuwaaqa naaqah wajabat lahu aljanna wabilaahi towfiiq waxaad wada dhegaysateen shirka jaraa'id sheekh cabdilcasiis abuu muscab idaacadda islaamiga andalus waxa ay heshay magacyada afar ka mid ah saraakiishii murtadiinta ee lagu dilay weerarkii ka dhaca jasiiradda kudhaa kow xaashi oo ahaa hoggaanka caafimaadka ururka meesha degganaa labo qurac oo ahaa hoggaanka zaadka iyo saanadda ee ururka saddex gorod oo ahaa taliyo horin iyo murtad magaciis lagu soo hogaabiyey bashiir oo ahaa abaanduule horin waa sidee xaaladda guud ee deegaanka kudhaa oo maanta dagaal ay kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta bakhtiga murtadiinta oo weli daadsan gudaha iyo bannaanka deegaanka wararkii ugu dambeeyey xaaladda caawa oo raayada tawxiidka ay ka taagan tahay deegaankaasi waxaa inoo haya walaalkeen cusmaan axmed dhuubow haye cuhmaan bismillaahi raxmaani iraxiim waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxidiin sida laga warqabay saakina warbaahinta islaamiga landalus ay tabisay wararkeenna inta ugu badanna maanta ku baxayey saakay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa waxa ay weerar culus ku qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta maamulka gaalaraaca ah ee isku magacaabay axmed madoobe uu ku lahaa magaalo xeebeedda kudhaa ee hoos tagta degmada badhaadhe markii maleeshiyaadka murtadiinta guuldarro xoogan ay kala kulmeen dagaalkii saakay mujaahidiintana allah subxaana wa tacaala uu ku gacan sarraysiiyey waxay mujaahidiinta si toos ah ula wareegeen guud ahaan magaalada iyadoon halkaas laga sifeeyey dhammaan maleeshiyaadkii murtadiinta ah ee xeryaha ku lahaa magaaladaasi kudhaa maleeshiyaadka murtadiinta oo laga dilay in ka badan boqol askari askar fara badanna laga dhaawacay maxaabiisna laga qabtay ayaa haraadigoodii waxay u carareen dhulka hoodka ah iyo deegaanada kale qaar badan ayaa la sheegayaa inay u jihaysteen dhinaca iyo buur gaabo kuwaas oo maanta la kulmay xaalad aad u adag oo aad u rafaad badan kadib markii dhulkaas hoodka ah oo xilli kuleel ah oo biyo la-aanna qaar badan oo ka mid ahna ee runtii ay suuragalba tahay in dhulkaas hoodka ay ku dhinteen oo qaarkoodna ay dhaawacyo la carareen wixii intaasi ka dambeeyey ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacanku heynta magaalada kudhaana muddo sannado ah oo ay gumaysi ugu jirtay gacanta maleeshiyaadka murtadiinta ah iyo ciidamadii silibiyiinta kenya ee kasii horreeyey waxay caawa magaalada iyo dadkeedaba ku naaloonayaan ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana si buuxda u maamulaya haliyadii saakay magaaladaasi la wareegay waxaana magaalada lagu soo celiyey gacan kuheynteeda ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna caawa la mid tahay magaalooyin badan oo lagu maamulayo shareecada islaamka cadowgana laga xoreeyey magaalada kudhaa oo ah magaalo istaraatiiji ah oo isku haysata badweynta hindiya iyo dhulka daaqsinka ee hoodka ah ayaa waxa ay horey u ahaan jirtay magaalo ganacsi aada ugu wanaagsan bulsho badan laakiin dadkeeda way isaga hayaameen magaalada markii ay maleeshiyaadkaasi murtadiinta ay magaalada kusoo rogeen bandow iyo xaalad fowdo iyo kala dambeyn la-aan ah laakiin dadkeeda wixii hadda ka dambeeya magaalada ayay dib ugu soo laaban doonaan allah mahadiina magaaladaas waxay caawa ee runtii dadkeedu yihiin kuwa laga xoreeyey wixii dhibaataha ee halkaasi ay kala kulmi jireen maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa dhinaca kale dagaalkii saakay ee kudhaa ee ay mujaahidiinta ku qaadeen askartaas tirada badan lagu laayay ay saraakiishu ka mid ahayeen maxaabiista dagaalkana lagu qabtay wuxuu runtii bashiirow aad u saameeyey talisyada kale ee murtadiinta ee maamulka ashaadala dirirka ee axmed madoobe haddii ay noqon lahaayeen kuwa ku sugan magaalada kismaayo iyo sadhigyada kale ee duleedyada magaalada waxaa hadalheyntu ay maanta aada ugu taagneed wixii ay la kulmeen maanta ee ka dhacay kudhaa magaalada kismaayo ayaa aada looga hadalhayay falanqeynteeduna waa ay badneed marka laga soo taga baraha bulshada hadalheynta iyo isku imaatinada magaalada kismaayo iyo fadhiyada ay dadku sheekada ugu badan waxay ahayd wixii saaki gaaray murtadiinta sidoo kale maleeshiya waxyaabaha ay dadka aad kugu sheekaysanaya waxay ahayd in askartii dhaawacantay aysan heli karin wax gurmad ah meel u dhowaysan jirin meel ay ugu gurman karaan maleeshiyaadka kale ee murtadiinta aysan jirin taas oo runtii iyadana maanta ay hadalhaynteedu aada u taagneed sidoo kale qalqal aada u xoogan ayaa caawa waxaa laga dareemayaa talisyada kala duwan ee murtadiinta meelaha cabsida laga dareemayo waxaa ka mid ah magaalooyinka buurgaabo raaskaamboni iyo talisyadan kale ee murtadiinta ee duleedyada magaalada kismaayo marka dagaalkii saake waxa uu ahaa dagaal allah subxaana wa tacaala uu ku guuleeyey junuudiisa sidoo kalena uu afka dhulka u geliyey junuudda shaydaanka runtii saake halkaasi lagu halaagay maleeshiyaadkan sida la ogyahay maamulkan gaala raaca ah ee ay gaaladu ku ilaaliso magaalada kismaayo ee axmed madoobe hogaamiyo waxay caadiyeysteen waddooyinkii lasoo dhaafay inay falal arbushaad ah oo dhibaatooyin ah oo dad shacab masaakiin ah ay ku dhibaateeyaan laakiin xisaabta kuma aysan darsanin in ay la kulmi doonaan wixii ay saaki la kulmeen oo ah in runtii laga abaalmariyo dhibaatadii ay u geysteen qof kasta oo muslimiin oo ay ku dhibaateeyeen deegaanadan ee magaalada kismaayo ee duleedkeeda ah marka bashiirow xaalka guud ee magaalada kudhaa caawa uu degan yahay mujaahidiinta ayaa gacanta ku haya halka ee dhinaca kalena caawa maamulka axmed madoobe ay u tahay habeen mugdi ah sidoo kalena ciidan fara badan oo murtadiinhan ay ku waayeen weerarkii saake ka dhacay magaalada kudhaa waad mahadsan tahay
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تلوم نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo maxaan ka naqaanaa miisaaniyadda iyo qarashka lagu fangareeyo maleeshiyaadka hirdada maamulka kismaayo iyo siday ku guuldarasteen inay difaacdaan magaalooyinkii ay baneeyeen ciidamada kufaarta kenya maadaama kudhaa ay qayb ka tahay meelihii askarta kufaarta kenya ee isaga baxeen qodobkaas waxaa inoo falanqeynaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah waad mahadsan tahay bashiir waxay mar kale ay saakay xabadda mujaahidiintu ka dul shanqartay mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ay macatablayda murtadiinta iyo siliibiyiinta kenyaankuba ay madax dhigteen wax ka badan toban sano allah fadligii sida raadioga andalus aad ka maqlaysaan xogo kala duwan ayaa iska soo dabadhacaya tan iyo saakay in la xasmiyey dhammaan saldhigyadii maxaabiis la garbaduubay ayna soo baxeen sawiro ay degdegsiimo ku laran tahay oo ay soo qaadeen halyeeyada warbaahinta u jooga saaxada dagaalka bashiir waxaan si gaar ah u fiirin doonaa miisaaniyadda guud ee ku baxda maamulka shahaadala dirarka ah ee isugu yeera jubbaland si gaar ahaaneyd midda ciidanka baaritaano kala duwan ayaa jira oo lagu falanqeynayo miisaaniyadda sanadlaha ah ee ku baxda maamulka uu majaraha u hayo murtad axmed madoobe balse warbixinadii ugu dambeeyey ee soo baxay dabayaaqada sanadkii hadda soo idlaaday ee waxay muujinayaan in lacag cadadkeedu uu gaarayo ilaa lixdan iyo sagaal milyan oo dollarka maraykanka ah ay ku baxdo maamulkan ashahaadala dirirka qarashka intan la-eg ayaa lagu waramayaa in ay ku baxda intiisa badan dhanka amniga taakulada ciidan iyo sahayda muhiimka ah intii u dhexaysay sannadihii ayayna korin zaa'id ah samaysay miisaaniyadda ciidan ee maamulkan isugu yeera jubbaland balse bashiiro waxay su-aashu tahay maxay tahay taagdarada milatari ay haysataa maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo murtad axmed madoobe arrimo fara badan ayay u aaneynayaan falanqayaal fara badan oo odorosa arrimaha soomaaliya midda ugu xooganna waa musuqa oo ragaadiyey maamul kasta oo hoos yimaada kooxda riddada soomaaliya haba sii kala darnaadaane waxay sidoo kale ay baaritaanadu caddeynayaan in maamulka axmed madoobe uu weli u durbaangaraacayo sidii uu ku heli lahaa miisaaniyad intan ka badan isagoona u gacan haatinaya dhanka filla soomaaliya waxaana la qorsheynayaa ayaa la yidhi in kordhin loogu sameeyo miisaaniyadda sannadlaha ah jihooyin kala duwan ayay dabcan ka timaadaa lacagta cadadkan la-eg ee ilaa lixdan iyo sagaalka milyan ka badan waxaana ugu horeeya ayay daraasaadku tibaaxayaan in jubbaland ay ka soo galaan dhanka caalamka iyo dowladaha fadhiga ku leh islamarkaana daabulashada ka wada magaalada kismaayo waxayse dhaguhu iyo indhuhuba markhaati ka yihiin in askarta maamulka shahaadladirirka ah ee jubbaland xilli weliba lagu feento gudaha jubbooyinka si gaar ahaaneed jubbada hoose macrakaadkii ugu xoogganaa ee weli dhigahooda ka goylaana waxaa ka mid ah midii janaac cabdalle oo tobaniye askar ah la isdultubay xilli dharaar cad ah saakayna waa subax kale oo ay sadarada taariikhdu diiwaangeliyeen duruus kale oo ay cibar ugu jirta mid kasta oo ku madax taaga isku maamulka shareecada islaamka waad mahadsantahay bashiir mar kale
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaan ku guda jirnaa qeybihiisa dambena waan isla soo gaarnay markan iyo hogaamiyaha dowladda siriibiyadda maraykanka ayaa mar kale weerar afka ku qaaday soomaalida kuna tilmaamay burcad qodobkaas iyo sidoo kale muxuu yahay ujeedka yuhuudda saayiniyadda muhiimadda ay u siinayso inay saldhigyo ka samaysato gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadalaynta warbaahintii guudmarka miregaha islaamiga ah aala buuxaalkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haya maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa hadalaynta ugu weyn ee maanta ka taagan baraha bulshada hadalaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxa ay ahayd weerarkii cagmarinta ahaa ee ciidamada mujaahidiintu ay ku xoreeyeen deegaanka jasiiradda kudhaa ee istaraatiijiga ah ee hoostaga degmada badhaadhe ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose weerarkan cagmarinta ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ku xasmiyeen ilaa saddex saldhig oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka maamulka shahadaladirirka ee jubbaland ayaa maanta si weyn u haystay baraha kala duwan ee bulshada waxaa si gaar ah baraha bulshada u wareegayey sawiro ay baahisay muasasada alkataa'ib kuwaasi oo soo bandhigayey xaqiiqda waxa saaka ka dhacay deegaanka jasiiradda kudhaa ee ay mujaahidiintu la wareegeen sawirada oo laba qeyb ka koobnaa ayaa si weyn u qabsaday baraha bulshada mareegaha islaamiga ah iyo baraha bulshada ayaa si weyn loogu baahiyey waxaana halkaasi kasii qaatay dadka soomaaliyeed ee baraha bulshada isticmaalaa waxaa sawirada si weyn u baahinayey dadka caanka ka ah baraha bulshada kuwaasoo isla dhex marayay guuldaradii weyneed ee maanta ku habsatay maamulka shahadaladirirka ee uu hogaamiyo murtad axmed madoobe waxay si gaar ah dadka usoo qaadanayeen xerooyinka cagta la mariyey iyo maxaabiista dagaal ee ay ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigeen baraha ay sida weyn u qabsadeen sawirada alkataib ay ka faafisay duulaankii cagmarinta ahaa ee mujaahidiintu kala wareegeen deegaanka jasiiradda kudhaa waxaa ka mid ah barta facebook oo si weyn la isula dhex marayey sawiradaasi waxaan markan bashiir soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dulucda xisaab xirka milatari ee yahuuddu kusii fidinayso geeska afrika aqoonsiga sahaynadu u fidisay somalilan iyo saameynta istaraatiijiyadeed ee uu ku yeelan karo gobolka geeska afrika ayaa lagu soo bandhigay warbixin ay diyaarisay dhayli sabaax oo ah warbaahin laga leeyahay dalka turkiga una janjeerta dhinaca dowladda warbixintu waxay sheegtay in yahuuddu ay u arkaan aqoonsiga somalilan tallaabo milatari iyo mid amni oo muhiim u ah danaheeda maadaama ay jiraan khataro dhanka badda ah oo kaga imanaya kooxaha xuutiyiinta ee yemen dhayli sabaax waxa ay hoosta ka xariiqday in damaca yahuudda ee geeska afrika uu sidoo kale qayb ka yahay sidii ay ku heli lahayd goob ay kala socon karto dhaqdhaqaaqa marinka baabulmandab iyo badda cas si ay u ilaaliso maraakiibteeda ganacsiga somalilan maadaama oo ay ku taal meel u dhow mid ka mid ah marinada badda ee ugu xasaasisan adduunka una dhow yemen gacanka cadmeed iyo bariga afrika ayaa sannadihii u dambeeyey helay muhiimad istaraatiijiyadeed oo sii kordhaysa dhayli sabaax waxay carabka ku dhufatay in xitaa haddii yahuuddu ay helaan marin yar ama goob aad u kooban oo deegaanadan ah ay kasbanayso faa'iidooyin istaraatiijiyadeed oo aad u ballaaran maadaama dhulkani uu dhammaantiis yahay istaraatiiji warbixintu waxay xustay in sahaynadu aanay saldhig milatari oo rasmi ah ku lahayn dibadaha marka laga reebo kuwa ku yaal filistiin rajada laga qabo inay saldhig ku yeeshaan geeska afrika gaar ahaan dhulka aan haysan aqoonsi caalami ah iyo habab kormeer oo adag ayaa aad looga walaacsan yahay waxaa jira ay tiri warbixintu walwal xoogan oo laga qabo joogitaan milatari ama sirdoon oo yahuuddu ay ku yeelato somalilan waxaa la aaminsan yahay in tallaabadani ay salka ku hayso dagaalka ka socda khaza iyo khilaafka ballaaran ee u dhexeeya carabta iyo sahaynada maamulka somalilan ayaa warbixinta xustay in yahuudda uu siinayo fursado dhanka dhulka iyo juqraafiga ah ka hor intaan laga hadlin aqoonsiga rasmiga ah waxaana ka mid ah dhinaca sirdoonka ilaalada badda iyo saldhig milatari oo ay ka samaystaan berbera sida uu ka sanqariyey dhayli sabaax waxaa jira cabsi laga qabo in somalilan ay qayb ka noqoto iska horimaadyada ka jira bariga dhexe taasi oo u soo jeedi karta weeraro kaga yimaada dagaalyahanada al-shabaab iyo sidoo kale kooxaha ay taageerto iiraan marka laga soo tago danaha milatari ay tiri warbixintu yahuuddu waxay sidoo kale leedahay dano dhaqaale oo ku saabsan amniga marinada maraakiibta ee badda cas tan iyo dabayaaqadii labada kun saddex iyo labaatankii carqaladaynta ayaa kordhisay kharashyada waxayna dib u dhigtay dhaqdhaqaaqa xamuulka geeska afrika waa gobol ay ku tartamayaan quwado badan sida shiinaha turkiga iyo wadamada khaliijka sidaas darteed yahuuddu waxay doonaysaa ay tiri warbixintu inay boos ka hesho tartankan iyadoo adeegsanaysa aqoonsiga somalilan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa donald trump oo mar kale weerar afka ku qaaday soomaalida madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka donald trump ayaa halkiisa kasii wadaa weerarada dhanka afka ah ee uu ku qaadayo soomaalida iyo dalkooda isagoo uu ku guda jiray shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad ayuu trump mar kale soomaalida ku tilmaamay kuwa burcadnimada ku fiican isagaoo dhanka kale dalka soomaaliyana ku tilmaamay mid aan jirin haddii uu jirana ku tilmaamay mid ka mid ah kuwa ugu liita adduunka mar uu arrinkaas ka hadlayay ayuu trumpa yidhi soomaaliya ma ahan waddan dhab ah wax nidaam dowladeed ah ma lahan haddii ay tahayna waddan waa mid ka mid ah waddamada ugu liita adduunka ayuu yidhi isagoo hadalkiisa sii wata ayuu trump soomaalida mar kale ku tilmaamay kuwa burcadnimada ku fiican waxa keliya oo ay ku fiican yihiin waa burcadbadeednimada waa kuwa khubaro ku ah qabsashada maraakiibta waaweyn ayuu yidhi trump ayaa waayadihii dambe caadaystay in uu weeraro dhanka afka ku qaado dadka soomaaliyeed iyo dalkooda waxayna hadalladaas xoogaysteen markii uu meesha ka saaray xeer gaaleed caddaynayay inaan dalkooda dib loogu celin karin soomaalida qaxootiga ku ah dalkiisa waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaada wakaaladu waxay maanta baahisay warbixino kala duwan waxay ka mid ahayd mareegaha islaamiga ah ee maanta diiradda saarayay weerarkii cagmarinta ahaa ee ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaanka jasiiradda kudhaa ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mareegta waxaa si la mid ah mareegaha kale ee islaamiga lagu baahiyey sawirada ay baahisay alkataa'ib kuwaas oo lagu soo bandhigayey weerarka cagmarinta ah ee ay mujaahidiintu kula wareegeen deegaanka jasiiradda kudhaa waxaa sidoo kale mareegta lagu baahiyey bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka ee looga hadlayey weerarka ay mujaahidiintu maanta cagta ku mariyeen difaacyadii murtadiinta ee deegaanka jasiiradda kudhaa bashiir xubintiina caawa waa inaga intaa guud ahaanna caawa waa inaga intaa dhegaystayaal barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobixii sila aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee aynoo balannaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا